degmada buurdhuuba ee gobolka gadow waxaa ku nool dad badan oo noloshoodu ay ku tiirsaneyd tabcashada beeraha dadka beeralayda ee ku nool degmadaasi buurdhuuba ayaa loo qeybiya abuurka beeraha si ay wax uga bedelaan wax soo saarka beerahooda maadaama dadka beeralayda ku nool degmadaasi ay saameyn weyn ku reebtay fatahaadihii ku dhuftay guud ahaan dalka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay dadka ku nool degmada buurdhuuba soo gaarsiiyeen abuurka beeraha oo baahi weyn ay u qabeen haddaba qaar ka mida beeralayda degmada buurdhuubo oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey abuurka la soo gaarsiiyey waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay gacan ama gargaar intan ka badan in la soo gaarsiiyo annagoo ah dadka ku nool buurdhuuba iyo nuwaaxigeeda oo ah dadka ay saamaysay fatahaaddii bishii koowaad ee bishii koow iyo tobnaad laba kun labaatan iyo saddexdii beeralayda webiga ee jubba waxaan helnay maanta ilaahay fadligiis abuur isugu jiro digir iyo gelley iyo sisin iyo abuur kale oo qudaar ah yaan helnay maanta oo aan ka helnay waalda banki banki iyo maxaan ku idhahdaye hay-adda wasaaradda beeraha federaalka iyo wasaaradda beeraha jubbaland waannu mahad celinaynaa waxaanan codsanaynaa waadigtaa saamayntii fatahaadda ay ku reebtay beeralayda deegaanka degmada buurdhuubo aad iyo aad bay u jirtaa dhulkii oo dhan hadday ahaan lahayd geedmiroodkii iyo waxyaabihii zaracaha oo dhulka saarnaa iyo xitaa beerihii oo maxaanku idhahdaa togog iyo ka wada dilaaceen waxaasoo dhan baan ugu dhacay waxaan codsanaynaa oo si naxariis aan u codsanaynaa wasaaradda beeraha federaalka iyo midda jubbaland beeraha beeraha wasaaradda beeraha jubbaland iyo stateka inta dhan oo ay khusayso arrimahaanaga iyo maaragtay hay-adaha kaalmada bixiyo waxaan in ay noo nasiyaan wixii kaloo kaalmaa sida shidaalka maxaan ku idhahdaa matooradii oo burburay
sidaas macnaha waxaa digirta sisiinta iyo qudaarta macada si aad la socotaanba weliba yaali galagahay way dhammaaday waxay kuma yeelnaa hadda abuurku waane toor lama hayo lama hayo macnaha waxaa weyn geeri waa qabsay carradu waa naamna waxaan marka insha allahu marka qabsanay maadaama abuurkii la helay wax allah wixii macnaha waxaan beerta beeraha lagu falijini jiray
si kastaba ha ahaatee abuurka la soo gaarsiiyey beeralayda degmada buurdhuubo ayaa ka koobnaa abuurka beeraha sida galleyda digirta sisinta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan